بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo toddobaatanaad ee suuratu lqasas allah waxa uu ihi subxaanah inna qaaruuna kaana min qowmi muusaa fabaqaa calayhim wa aataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwa latanuu'u bilcusbati uli lquwati id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin allah waxa uu ihi jala jalaaluh inna qaaruuna ninkii qaaruun la odhan jiray kaana waxau ahaa huwa qaaruun min qowmi muusaa nebi muuse qoomkiisii reer banu israa'iil ayuu ka mid ahaa fabaqaa dabeed waa ku qooqay oo wuu ku kibray calayhim iyaga korkoodii wa aataynaahu waxaanu siinay baa alla wuu yidhi qaaruun min alkunuusi xoolaha la kaydsado xaggooda waxaanu ka siinay maa xoola ayaanu siinay xoolahaasoo inna mafaatixahu ay inna mafaatixa khasaa'inih wa calaa xadfi mudaaf xoolahaasoo khasnadaha lagu kaydiyo mafaatiixda lagu furaa latanuu'u ay cuslaanayso oo bilcusba koox ay ku cuslaanayso mafaatiixda qaadistoodu kooxdaasoo ulilquwa xoog weliba u saaxiib ah id wakhti ayaannu xoolahaa siinay qaala uu ku yidhi lahu qaaruun qowmuhu qoomkiisii reer banu israa'iil ee mu'miniinta ahaa ay ku yidhaahdeen laa tafrax waxa weeyaan qaaruunow ha farax kibrin macnaha farax kibir iyo qooq wata ha farxin waayo ina allaaha alle laa yuxibbu ma jecla alfarixiina kuwa farax kibra macnaha farax kibir iyo qooq wata kuwa farxa ilaahay tabaaraka wa tacaala ma jecla wabtagi doon oo raadso fii maa aataaka allaahu ilaahay waxa uu ku siiye xoole iyo xoogba ku doon oo ku raadi addaara alaakhira daarta dambee aakhiro ku raadso oo ku doon oo alla ku ateecu ha ku caasiin walaa tansa hana iloobin nasiibaka qaybtaada min addunyaa adduunyada aad ku leedahayna ha iloobina qaybtaada ka qaado oo dantaada iyo xaajadaadana dee ka gudo oo ka qaado wa axsin samafal oo wanaag samee kamaa axsana allaahu sida ilaahay kuugu samafalay ilayka adiga sida alla kuu wanaajiyey wanaag u samee oo walaa tabqi ha doonin alfasaada xumaan ha la doonin fil ardi arlada dhexdeeda waayo ina allaaha alle laa yuxibbu ma jecla almufsidiina kuwa arlada fasahaadiyee xumeeya ilaahay ma jecla qaala waxau idhi qaaruun markii qoomkiisii ay waaniyeen waanadoodii wuxuu kaga jawaabay oo uu ku yidhi innamaa uutiituh xoolahan waxa laygu siiyo un wax kala maahee calaa cilmin yacnii xaala kownii calaa cilmin xaal aan cilmi ku dul suganahay yacnii cilmigaasaa laygu siiyey cilmigaasoo cindii agtayda ku sugnaaday waxau idhi waxaa xoole iyo xoog aad arkaysaan cilmi anigu aan leeyahay oon aqoon u leeyahay sida xoolaha looga shaqaysiiyo ayaan ku helay oo anaa tabcay oo cilmigaaga cilmigaygu cuudkaasi ku yimid alla waxau idhi awalam yaclam oo miyaanu ogeyn qaaruun anna allaaha in alle qad ahlaka u halaagay min qablihi isaga hortii min alquruuni ummadaha xaggooda inuu ka halaagay man cid inuu ka halaagay ummadaha xaggooda mankaasoo huwa isaguba ashaddu ka daran minhu qaaruun quwatan xagga xoogga iyo cududda oo wa akharu ka badan jamcan xagga ururinta maalka ama xagga colka iyo ciidanka ka fara badan alla waxau idhi walaa yus'alu la weydiin maayo can dunuubihim dembiyadooda la waraysan maayo la weydiin maayo almujrimuuna kuwa xumafalayaasha ah dembigooda la su'aali maayo alla waxau idhi fakharaja waa soo baxay qaaruun calaa qowmihi qoomkiisii iyo reetolkii ayuu ku soo baxay fii ziinatih xaal uu quruxdiisii ku sugan yahay isagoo xarragoonaya oo isqaadqaadaya oo isjajabinaya oo xoolihiisi iyo xooggiisaba bannaanka soo dhigo oo la gelbinayo ayuu bannaanka ugu soo baxay isagoo soo bandhigaya qurux iyo xoolo wuxuu lahaa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii yuriiduuna doonaya alxayaata nolosha addunyaa ee liidata noloshan adduunye een qiimaha lahayn kuwii damacsanaa ee doonayay waxay yidhaahdeen yaa layta lanaa alla miyuu noo sugnaado iyagoo calaacalayoo tamaniyayo wuxuu haysto yaa layta lanaa alla miyuu noo sugnaado mithla maa mid wax la mid ah kaasoo uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun yacnii qaaruun wixii la siiyey oo kale alla miyaanu annakuna hello waayo innahu qaaruun laduu xadin dheef midu saaxiiba weeyi dheeftaasoo cadiimin weyn wallee ninkani waxbuu helay weyne miyaanu waxaasoo kale hello ayay yidhaahdeen kuwii indhaku garaadlaha ahaa ee dhalaalka adduunyada dheeftay arkayaanuun garanayay wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga waxay yidhaahdeen weylakum hooggiinna eh hawaabullaah ilaahay abaalmarintiisa ayaa khayrun u khayr badan liman axadka aamana rumeeyey oo wa camila sameeyey saalixan camal wanaagsan abaalka ilaahay ee jannada ayaa ka qiimo badan waxaa arkaysaan walaa yulaqaahaa abaalkaa wanaagsanna lama siiyo ee jannada ah ama walaa yulaqaahaa maquuladaa iyo odhaahdaa wanaagsan ee ah hawaabullaahi khayrun liman aamana wa camila saalixan odhaahdaa wanaagsan lalama kulmiyo oo lama waafajiyo ila asaabiruuna kuwa sabra mooyaane ku sabra daacada kana sabra dembiga fakhasafnaa waxaanu la jarray bihi qaaruun iyo wa bidaarihi gurigiisiiba alarda dhulkaanu la goynoo hoos ula jarray famaa kaana uma sugnaanin lahu qaaruun min fi'atin koox kuwaasoo yansuruunahu uhiiliya min duuni illaahi alla sokadii wax ilaahay sokadii u soo gurmada oo cadaabka ka celiya ma helin qaaruun wamaa kaana isaguna kama mid ahaanin min almuntasiriina kuwa hiishada ee wax isu tara ama istifaace ee naftiisa u gargaarana kama mid noqon macnaha cid wax ka celisana ma helin isna wax iskama celin oo waxba ma taransan alla waxau idhi wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamannaw tamaniye ee jeclaystay makaanahu qaaruun darajadiisa yacnii maqaamka iyo meeshuu ka gaadhay adduunyo kuwii jeclaystay bil amsi shalay shalay kuwii tamaniyayey wuxuu haysto waxay noqdeen yaquuluuna kuwa yidhaahda way kaanna allaah way ay natacajab waa yaabo waannu la yaabanaaye wey waa kelmad madax bannaan oo iskeed wey iyo ka'anna qoraalkuunbaa la israaciye laakiin wey waa kelmad macno madax bannaan keligeed leh oo iskeed u madax bannaan oo waxaa la yidhaahdaa waa ismu ficli mudaarico bimacnaa atacajab waa ismu ficil mudaarico tilmaamaya yacnii yaabitaanka waannu la yaabanaayo weeyi wey ay natacajab wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamannaw tamaniyey makaanahu darajadiisa iyo meesha uu maal ka gaadhay kuwii jeclaysta bil amsi shalay waxay ahaadeen yaquuluuna kuwa yidhaahda wey kaanna allaaha wey ay natacajabu waa yaabo waannu la yaabanaaye ka'anna allaaha lianna allaaha waayo allaah yabsutu risqa kaaftuna waa bimacna laam litacliil tacliil bay faa'iidaynaysaa oo wujuuh badan baa ku jirta laakiin wejiyada ugu xooga badan bay ka mid tahay kaafta in laga dhigo macna tacliil oo macno laam lagu macneeyo markaa wey waa yaabe kaanna allaaha lianna allaaha waayo allaah yabsutu wuxuu u ballaadhiyaa alrisqa arsaaqadda liman yashaau cida uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida wayaqdiru cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa lowlaa ammanna allaahu haddaan alla nagu galladaysan calaynaa korkayaga oonu noo nicmaynin hee la khasafa binaa macnaha iimaanka iyo xaqa haddaanu rabbi noogu nicmayn oonaan mu'miniin noqon la khasafa ilain kuwan tamaniyayey mu'miniin bay ahayn laakiin adduunyadunbay u daciifeen oo ay dooneen marka lowlaa ammanna allaahu haddaan alla noo nicmayn calaynaa korkayaga oo iimaankiiyo diinta aan lanoogu nicmayn la khasafa waa nala jari lahaa rabbi dhulka binaa annakana siduu qaaruunba ula jaray haddaan rabbi noo nicmayn sida qaaruun baa dhulka nalala goyn lahaa wey kaannahu wey ay natacajabu waa yaab oo waanu la yaabaynaaye kaannahu liannahu waayo sha'nigiiyo arrinkuba waxa uu yahay laa yuflixu alkaafiruuna kuwa gaaladii inaanay guulaysanayn alla waxa uu idhi tilka taasi addaaru ee daartaa alaakhiratu ee u dambaysaa daartaa aakhiro wanaaggeediyo cidhibteeda dambe najcaluhaa daarta aakhiro iyo derajadeeda waxaan u yeelaynaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwaa sarrayn fil ardi arlada ay ku sarreeyaan oy ku kibraan iyo walaa fasaadan xumaantoona kuwaan arlada xumaan iyo kibir midna aan la doonayn ee mu'miniinta mutawaadiciinta ah ayaa daarta aakhira cidhibteeda aannu siinaynaa waalcaaqibatu cidhibta dambana lilmuttaqiina kuwa alla ka baqda ayay u sugnaatay cidhibta dambee wanaagsan ee ajarka iyo abaalka dambe loogu aayayo allah waxau idhi man axadka jaa'a la yimaada huwa axadku bilxasanati wanaag falahu waxa uu leeyahay khayrun khayr iyo wanaag buu leeyahy oo abaalkii wanaagsanaa ee jannada ah minhaa ay bisababihaa wanaaggan iyo xasanadan sababteeduu wanaagga ku helayaa waa marka khayrka an afcalu tafdiil laga macnayn oo macnaha wanaag oo abaalkii jannada ah ayuunbuu xasanada sababteeda ku helayaa tafsiirka labaadna khayriyada in afcalu tafdiilkii laga macneeyo oo muraadkana laga dhigo mudaacafada la libinlaabayo wanaagga ee xasanadii uu sameeyey intaasoo jeer loo libinlaabayo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa man axadka jaa'a la yimid bilxasana wanaaggii iyo khayrkii ruuxa la yimid ee camal fale camal wanaagsan falahu axadkaa waxa u sugnaaday khayrun wax ka khayr badan minhaa xasanadii oo xasano keliya maahee dee intaasoo jeer baa loo limin laabi ilaa adcaaf ilaahay mooye axad qiyaasi kara aanu jirin waman axadka jaa'a la yimaada bisayi'a xumaan ruuxa la yimaadana falaa yujzaa lagu abaalmarin maayo aladiina kuwa camiluu sayi'aati xumaanaha sameeyey ilaa maakii mooyaane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya yacnii ninka xumaan sameeyana weliba waa la sugayaa oo bal inuu ka soo noqda iyo in kale hadduu ka soo noqdo dee waaba laga tirtiri weliba alla dartii hadduu uga tegey halkeedii xasanaaba loogu bedeli booskeedii hadduu ku adkaystuu sameeyana waxa weeyaan sayi'a keliya loo qori oo loo libinlaabi maayo waa ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa in xasanaadkiina laguu libinlaabayo sayi'aadkana haddaanad ka soo noqon mid mooye aan mid labaad xataa lagu darayn daalika fadlullah waa deeq alleh alla waxau idhi ina aladii allaha farada ku soo dejiyey calayka korkaaga nebi muxamedow alqur'aana qur'aanka oo culimmadu waxay u badan yihiin farada inay tahay bimacna alinzaal culimmada qaarkoodna macnihii faralnimadee caadigay ka macneeyeen oo ina aladii allaha farada calayka alqur'aana qur-aanka kugu faral yeelay dee itibaaciisa iyo camalkiisa allahaasi laraaduka waxa uu kuu celin doonaa nebi muxamedow ilaa macaadin makaanu noqosho meel loo noqdo ayuu kuu celin oo maka ah ama daarta aakhiro wanaaggeedaoo janno iyo maqaamulmaxmuudka ah qul waxaad tidhaha nebi allow rabbii rabbigay ayaa aclamu og oo aclamuda afcalu tafdiil ha ka macnayne sida jalaaluddiin almaxalliba uu soo qadaraya aclamu ay caalimun buu odhanayaa oo wuxuu diidayaa afcalu tafdiilku dee mushaarako iyo ziyaado ayuu tilmaamayaa ama uu tusinayaa oo in lala wadaago cilmiga laakiin uu kaga badan yahay tan cilmigeedana alluu u gaariy oo cidi lama oga weeye marka maadaama alla uunu yahay cilmigiisa aslul ficilkii oo cilmigun ka macnay laakiin afcal ha ka macnayn qul waxaad tidhaha nebi allow rabbii rabbigay aclamu ay caalimun isagaa og man axadka jaa'a la yimid bilhudaa hanuunka ruuxa la yimid ilaahay isagaa og iyo waman axadkana rabbi isagaa og huwa isaguba fii dalaalin baadi dhexdeed ku sugan baadida oo mubiinin cad wamaa kunta maad ahay nebi allow tarjuu kii rajaynaya an yulqaa in lagugu soo rido ilayka xaggaaga alkitaabu kitaabka qur'aanka in lagugu soo rido macnaha lagugu soo dejiyo ilqaaguna waa bimacna alinsaal oo innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan bay la mid tahaye ku rajaynaya oo moodaya in kitaab lagu soo dejin oo loo waxyoon maad ahay nebi muxammedow oo hore umaad sii ogeyn ilaa raxmatan min rabbik laakin alqaa ilayka raxmatan min rabbik sida jalaaluddiin almaxalli uu ku soo qadaraya jalaalaynka ilaadan waa istitnii munqatica bimacnaa laakin oo laakin alqaa ilayka ha yeeshee ilaahay kitaabkan waa kugu soo dejiyey adoon hore u rajaynayn raxmatan liajli raxma naxariis darteed buu kuugu soo dejiyey naxariistaasoo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay ha yeeshee alla wuxuu kuugu soo dejiyey kitaabka dee naxariis adiga iyo ummaddaba loogu naxariisanaya darteed buu kuugu soo dejiyey ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin nebi allow dahiirankii ugu kaalmaynaya lilkaafiriina kuwa gaalada ah nicmo ilaahay wuxuu kuu kugu galladaystay gaal garab iyo gaashaan ha ugu noqon hana ku caawinin walaa yasudunnaka yaanay kaa jeedinin halkan mukhaadabku mufrad inuu yaho walaa yasudunnaka yaanu kaa jeedin ha moodin yacni afcaalu khamsihii bay ahayd yasuduuna oo waawuljamaaca meesha ku jiray laakiin ficilka dee iclaal baa ku qumay oo markii laadan jaasimku ay gashay ee nuunihii ay kulmeen nuunu rafcad iyo nuunu tawkiidkii ayaa waxa weeyaan dee xuruuftii qaarkood meesha laga xadfay oo waawuljamaacahana la xadfay nuuntii nuunu rafcadana jaasimku uu goostay wowdana iltiqaa'u saakinaynka loo gooyey meeshana ay ku soo hadhay walaa yasudunnaka marka waawuljamaaca ka xadfane waa yaanay kaa jeedin gaaladu oo waa jamac yasuduuna bay ahayd walaa yasudunnaka nebi allow yaanay kaa jeedin oonay kaa jeedin kuwa gaalada ihi can aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa yaanay kaa jeedin bacda id unsilad markii lagugu soo dejiyey dabadeed aayaadka ilayka adiga xaggaaga aayaadkaa markii lagugu soo dejiyey dabadeed yaanay kaa duwin oo aanay kaa leexin gaalo wadcuu waxaanaad ugu yeedhaa dadka nebi allow ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa ugu yeedh walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin nebi allow min almushrikiina kuwa ilaahay u shariik yeela ha ka mid noqonin ee tawxiidka ku toosnow walaa tadcuu ha caabudin nebi allow maca allaah ilaahay la jirkiisa ha la caabudin ilaahan macbuud aakhara kale waayo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye alla mooye axad cibaado mutaystoo jira ma jiro kullu shay-in shay walba haalikun waa mid halaagsamaya oo dhimanaya oo dhammaanaya ilaa wajhah ilaahay wejigiisa mooye rabbi mooyaane tabaaraka wa tacaalaa wax walba waa dhammaanayaan oo waxa weeyaan joogi maayaan lahu ay lillaah alle ayaa iska leh alxukmu kala saaridda iyo xukumka addoommada ilaahay baa iskale subxaanah wa ilayhi ay ilallaah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydiin celinayaa haadihi alaayaat ilaahay wuxuu inoogaga warramay qisatu qaaruuna wa jazaa'uhu waalcibratu min haadihi alqisa qisadaa qaaruun iyo qoomkiisii dhex martay iyo abaalmarintii uu mutay markii uu qooqee uu kibray iyo cibro qaadashada ku jirta ee ay tahay in lagu waantoobo wax lagu qaato oo allah waxau idhi subxaanah inna qaaruuna kaana min qowmi muusaa fabaqaa calayhim ninkaa qaaruun la yidhaahdo nebi muuse qoomkiisii reer banu israa'iil ee mu'miniinta ahaa buu ka mid ahaa oo nin mu'min oo ahaa reer banu israa'iil ka mid ah dabadeed markii fircoon la halaagay dabadeed ayaa xoolo fara badan loogu nicmeeye uu helay ninkani dabeed xoolihii dee allaha siiyey inuu ku mahadiyo oo uu ku gartay ahayde qooq iyo kibir buu ka qaaday markaa dadkii waa iska weyneeyey waanu ku qooqo waa ku kibray ilaahay waxa uu tilmaamay ninkaa xoolaha uu siiyey buu tusaale iyo tilmaan inaga siiyey oo alla waxau ihi wa aataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati ulilquwa alla waxau idhi xoolaha la kaydsado kunuustu waa jamcu kanzin oo wixii maal iyo xoola la kaydsadee la urursadaa la yidhaha kunuuz marka alla waxau idhi xoolaha la kaydsado waxaanu ka siinay xoolo waxa weeyaan khasnadaha ay ku jiraan ee ay ku qufulan yihiin mafaatiixda lagu furayo koox ragii aanay dhulka ka hinjin karayn oo aanay ka qaadi karayn haddii mafaatiixdii lagu furayey kaydadka ama khasnadaha ay xooluhu ku jiraan intaasoo nin ay ku cuslaanayso inay kor u qaadaan dee maxaad u malayn halka xooluhu yaalliyo khasnadaha laftoodana hadalkooda baddaa dabeed alla waxa uu tilmaamay waanooyinka qoomkiisu u soo jeediyeen oo alla waxa uu idhi id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin waxaanu xoolahaa siinay oo id waxay ku tacalluqaysaa ficilka aataynaahuye xilligaa ay reetolkii ku yidhaahdeen waarha farax kibrin kuwa farax kibra ilaahay ma jecle halkaa mufasiriintu waxay odhanayaan faraxan manhigee la diiday waa faraxu batarin wa asharin wa kibr yacnii faraxa qooqa iyo kibirka iyo isqaadqaadka wata weeyaanka manhiga ah marka ninkani dee xoolihii alla uu siiyey ayuu ku kibroo ku qooqo yacni farxadda uu ku farxay waa farax kibir iyo qooq iyo isqaadqaad xambaarsan kaasaana la diiday oo laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin laakiin faraxu suruuri waashukri ruuxu nicma hadday u soo kordho diin iyo dunyaba inuu ku farxo isagoo ilaahay ugu mahadnaqaya faraxa yacni waxa weeyaan mahadnaqa ilaahay uu ku ugu mahadnaqayo xambaarsani dee maaha dembi oo ku dembaabi maayo qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayaddaa ku tilmaamo uu yidhi dadku ilaahay deeqdiisa iyo dheeraadka uu ku galladaystay diinta iyo daacada iyo iimaanka ah taa ha ku farxaan iyadaa ka khayr badan adduunyaday urursanayaan markaa kow wax lagu farxo waxa ugu qiimo badan diinta iyo daacada oo maalinta diini kuu korodho daaca ay kuu korodho khayr iyo wanaag aad samayso inaad ku faraxdaa waxa ugu qiimo badan ee lagu farxo nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kiilahaa mu'minku waa man saratu xasanatuhu wa saa'atuhu sayi'atu muuminka dhabtiiba waa ka wanaaggiisa camalka wanaagsanee uu sameeyaana uu faraxti geliyo xumaanta ka dhacdaana ay murugo gelisee uu ka damqada dembigiisa kaasi waa muuminka oo ruuxa muuminkii ma dembaabo lama odhana dembigu waa ka dhacaaye laakiin markuu dembaabo wuu ka damqadaa dib baanu uga soo noqdaa waa calaamatuliimaan marka yacnii farxadda mahadnaqa xambaarsan diin haddii lagu farxayo iyo adduunyo kuu korodhe haddii lagu farxayaba mar hadday suruur iyo mahadnaq un xambaarsan tahay oo kibir iyo qooq aanu la socon dee way bannaan tahay oo xaaraan ma aha laguna dembaabi maayo bal ilaahay waxa uu jecel yahay nebigiisa moxamedii siduu inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam addoonkiisa markuu nicmo ugu nicmeeyo diin iyo dunyaba in laga dareemoonu qarin ina allaha yuxibu an yaraa athara nicmatii calaa cabdih ilaahay waxa uu jecel yahay inuu addoonkiisa ku arko nicmada uu ugu nicmeeyey raadkeeda oo aanu qarin oo adduunye haddii lagu siiyo inaad qarisood iska dhigtan inaan shilin helin waa nooc min alkufraan waa dafiraad iyo diidmo waa inaad naftaada iyo ubadkaaga iyo ooridaadana wixii alla ku siiyey dee aad ugu nicmaysood ugu raaxayso xaqooda aad ka siiso wixii xaq ku waajibayna dadka aad ka siisood infaaq iyo waxbixinna aad waxa weeyaan samayso waxaa lagu yidhi qaaruun iyadoo la waaninayo wabtagi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira qaaruunow wuxuu alla ku siiyey xoog iyo xoolo ilaahay daartiisa aakhiro ee dambe ku dalab oo ku doon oo macnaha xoolaha lagu siiyey ilaahay ha ku caasiyina ku caabud aakhire ha ku iloobine daarta aakhire ugu diyaargarow diyaargarowgeeda waxaa ka mid a dee bian tunfiqa almaala fii sabiili illaah xoolo wixii lagu siiyey adig iyo xoolahaagaba allaa leh ilaahay dartii inaad ugu deeqdo dadka oo wixii ku waajibay xuquuq lagu leeyahna aad ka bixiso sakada waajibka ah sadaqaadka iyo waxyaabaha mustaxabkaana aad ka bixiso inaad ku deeqdo walaa tansa nasiibaka min addunya qaybtaada iyo dheeftaada adduunyana ha iloobin oo ha ka tegin oo laguma lahaa xoolihii lagu siiyey ka saahid oo bannaankaa uga bax balse baahidaada ka qaado oo naftaada iyo ubadkaaga iyo ooridaada iyo intaad mas-uul ka tahayba dee xuquuqdooda ka sii oo ninkii alla wax siiyey dee ehelkiisa iyo dadkiisana waa inuu u waasiciyo uunu ku cidhiidhiin mar haddii alla u waasiciyey adiguna u waasici ha ku cidhiidhin oo diiqad ha kaga dhigin adigoo israaf iyo xadgudub aan samaynayn oon xoolaha saydhinayn oon baytimaalinayn wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk waxay ku yidhaahdeen u samafaloo wanaag u samee sida adigaba ilaahay kuu wanaajiyey oo dadka u samafal siduu ilaahay kuugu samafalay wanaagga iyo khayraadka noocyadiisa kala duwanna samee sida adigaba ilaahay kuu wanaajiyey marka waa jazaa'an wifaaqan waljazaa'u min jinsi alcamal halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk qaaruunun lama hadlayso ruux kastoo mu'minay la hadlaysa oo macnuhu waxa uu noqonayaa waa ruux walowba sida alla kuu hagaajiyuu kuu wanaajiyey wanaagu samee ha ku qooqin oo ha ku kibrin waxa ilaahay kuu galayna ha ka gaaloobin caafimaad hadduu alla ku siiyey ku cibaadayso oo ha ku caasiin wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk cuud hadduu alla ku siiyey ha ku kibrin ee ku samafal oo wanaag ku samee cilmi hadduu alla ku siiyey wax kale hadduu rabbi ku siiyey wax kastoo alla uu ku siiyey ku samafal marka wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk wanaag kastoo alla kuu galo adoo ka garaabaya oo ka abaalgudaya ilaahay ku caabudo ha ku caasiin marka wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk waa ayaan daro ruux ilaahay u nicmeeyey naftiisii ubadkiisii ooridiisii dhinac walba nicmada alla uu ka dhigay oon haddana garanay oo iska dhaaf inuu garte eh dafiraya oo diidaya oo iska dhaaf ilaahay inuu ku caabudu ugu dhowaade e kaga dheeraanaya oo ku caasiyaya in fara badan ayaa nicmadii ilaahay markay garan waayeen bannaan cidlaa markii dambehiisa soo taagay khasira addunyaa waalaakhira daalika huwa alkhusraanu almubiin nicmadiina ay ka tagtay diintiina ka durkay oo aan diinta ku dhaqmin waxa uu ninkaasi ku jawaabay qaaruun isaga oo nicmada alla uu siiyey naftiisa u tiirinaya qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii wuxuu yidhi waxaan xoola aad arkaysaan ee aad hadal haysaan ee sheegsheegaysaanba aniga cilmigaygunbaa laygu siiyey nin dhaqaalaha yaqaana oo shilinba shilin ka shiilayaan ahayoo waxaan anaa kala dhaliyey oo keenay oo ka shaqeeyey oo cilmigaygaa waxani ku yimid marka halkuu ka odhan lahaa waa nicmo ilaahay ugu galladaystay ila wamaa bikum min nicmatin fa min allaah ayuu naftiisa u nisbeey yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii cilmiga lababa waa lagu fasiray in macnaha iyo maqsuudku uu yahay calaa cilmin cindii aniga aqoontan dhaqaalaha u leeyahay iyo xoolaha sida loo kala dhaliyo looga shaqeeyo waa tafsiir tafsiirka kalena waxa weeyaan calaa cilmin cindii ogaalka ilaahay og yahay anigu inaan mutaystay oon ehel u ahay oon xaq waxaan u leeyahay oo xoolahan alle wuxuu ii siiyey wuxuu ogaa inaan xaq u leeyahay oon mutaystay idinku maydaan mutaysana anu waan mutaystay marka labada tii lagu fasiraba tawfiiqda waa la seejiyey oo xaqa ma waafiqin waayo haddii la waafajinayuu hagaagsan yahay nicmada alla isiiyo ii galay ayuu odhan lahaayo kama gaaloobeen fircoon baa la mid ah oo markii maalkiiyo madaxtinimadii uu ku qooqay halkuu ilaahay ku garan lahaa dee alaysa lii mulku misra wa haadihi lanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun wuu ku dhaato wuu ku faanay wuxuu yidhi masar oo dhan mulkigeeda miyaanan anigu lahayn webiyaashaa qulqulaya ee hoostayda yaacaya miyaydaan arkayn yacnii isaga ayaa ku dhaato oo ku faanay nicmaduu ilaahay u galay dee biyihii uu ku dhaadanayey uu ku soo halqabsanayey laftoodaa la yidhi bal waaye iska qabo wax iska celi xataa idaa adrakahu algaraq qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin mar alla markii qarqoonkii uu soo gaadhay ee baddii markii hore la banneeyey ee la kala fayday laysku dhuftay ee isaga iyo qoomkiisiiba markay ku soo dhammaadeen biyihii labada dhinac laysaga soo dhirbaaxay ayuu yidhi haddaan rumeeyey saa la yidhi al'aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma haddaad rumaynaysaa adou hore u caasiyey horena waxa weeyaan arlada iyo addoommadaba u fasahaadiyey dee laga aqbali maayo waa towbatulqarqara mar haddii laysugu yimaado naftoo lagu qabtood gacanta alla gasho dee towba waa dhammaatay falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'aw ba'sana marka waxa weeye yacni qofku inta uu wakhtiga haysto ee aan la ysugu iman naftiisa ee uu nabadgelyada qabo markaasaa uu yahay iimaanka inuu qaato oo dee ikhtiyaarkiisa uu ku qaato marse hadduu indhihiisa cadaabkiiyo cuquubada ku arko dee ikhtiyaar arrintu way ka baxday oo kaa waxaa la yidhaha waa iimaan idiraariyuu ku khasban yahay uunu dhinacna u dhaafi karin marka inamaa uutiitu calaa cilmin cindii wuxuu yidhi aniga cilmigaygaa waxaan laygu siiyey awalam yaclam ana allaha qad ahlaka min qablihi min alquruuni man huwa ashaddu minhu quwatan wa aktaru jamca alla waxau idhi ninkani miyaanu ogeyn in isaga hortii ilaahay horeba u halaagay ummado badan oo ka xoog iyo cudud iyo cadadba badan markaa jamcan ama colka iyo kooxda ayaa lagu fasiray oo sida suuratulcaadiyaad aayaddii ku jirtay fa wasatna bihi jamca yacnii fardaha weerarka iyo colka lagula dagaalamaya fa wasatna bihi jamca boodhka ay kicinayaan colkay ku dhex gelayaan jamcigu dee waa colkii cadowga markaa jamcantan in looga jeedo yacnii nin yacni kuwo ka ciidan iyo cadad iyo koox badan iyo in jamcigan looga jeedo ururintii maalka laftiisa oo la leeyahay kuwa kana xoog weyn kana ururin badan xagga maalka oo inta yaree uu ku faanayo wax ka fara badan hore u ururiyey miyaanan hortii halaagin miyuu kuwa kuwan toobu wax ku qaato alla waxau idhi walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun dembiilayaasha dembigooda lama weydiiyo aayaddan waxaa la leeyahay dembiilayaasha lama weydiiyo dembigooda aayaad kalena rabbi wuxuu ku tilmaamay in la weydiinayo oo waqifuuhum inahum mas-uuluun mar alla marka maxsharkii qiyaamo loo soo wado ee lasoo ururinayo joojiya baa la odhanayaa waa la waraysanayaa oo waxay sameeyeen baa la weydiinayaa waxaa kaloo aayaddii kale alla uu ku yidhi fa warabbika lanas'alannahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun rabbigaa baan ku dhaartay nebi maxamedow waanu weydiin oo waanu weydiin dhammaantood wax alle waxay samaynayeen bal xataa rususha laftoodii baa la su'aalayaa ummadahoogu waxay ugu jawaabeen ummadihiina waa la weydiinayaa waalla waxau idhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunnaa ghaa'ibiin walle waanu weydiin oo waanu waraysan kuwii rususha loo diray ummadihii waxay rusushoodii ugu jawaabeen walanas'alanna almursaliin kuwii lasoo diro rususha laftoodana iyagana waanu weydiin oo waanu waraysan falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunnaa ghaa'ibiin waananu uga warrami oo waanu uga warrami cilmi iyo ogaal korkii baanu ugu warrami annakoo og oo aan ka maqnayn marka maadaama aayaadkaa lagu tilmaamay in laysweydiinayo o layswaraysanayo aayaad kalena rabbi waxa uu ku tilmaamay su'aasha rususha iyo su-aasha ummaduhu waxay kale yihiin oo suuratulmaa'idana waxaa lagu tilmaamay dee rususha waxa lagu odhanayo oo yowma yajmacu allahu arusula fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa inaka anta callaamu lguyuub waxaa la yidhi nebi allow xus dadkana u sheeg maalinta ilaahay rusushii intuu soo kulmiyo uu ku odhanayo maadaa ujibtum maxaa idinka laydinku jawaabay ummadihiinnii maxay idinku jawaabeen markaasay odhanayaan annaka cilmi nooma sugnaan ilaahayow adiga ayaa wax alla waxa maqan u ogaal badan oo edab daraaddeed bay cilmiga alla ugu tiirinayaan markaa taasi waa su-aasha rususha oo waxaa lagu odhanayaa maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay su-aasha ummadahuna aayadda kalea rabbi ku tilmaamay oo wa yowma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum almursaliin waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinka dadka ilaahay u yeedhayo ee intuu u dhawaaqo uu ku odhanayo khalaa'iqdii maadaa ajabtum almursaliina rusushii maxaa ugu jawaabteen ma raacdeen mise waa ka baydheen marka su-aasha ummaduhu waa maadaa ajabtum almursaliina su-aasha ambiyaduna waa maadaa ujibtum marka mar haddii la tilmaamay rusul iyo mursaliinba iyo waxa weeyaan kuwii loo dirayba in labadaba la weydiinayo la waraysanayo su-aasha halkan maxaa loo anfiyey ilan gaal iyo islaamba wataa la su-aalaye culimmadu waxay ku jamciyeen walaa yus'aluda iyo waa la weydiinayaada waxay yidhaahdeen su-aasha manfigee la anfiyey waa su-aalu isticlaam macnaha iyaga cilmi dalab laga cilmi dalbayo waxaan hore loo ogayn si loo ogaado la weydiin maayo oo ilaahay horeba waa u ogaa laakiin waxaa la weydiinayaa su'aalu tawbiikh su'aal canaan iyo hanjabaad ah macnaha su'aasha la diiday iyo su'aasha la sugay waa laba su'aalood ta la diiday waa su'aalu isticlaam ila ilaahay hore u ogaayo iyaga ogaalkama dalbaye marka lama weydiinayo weydiin iyaga lagaga ogaal dalbayo si alla u ogaado taa la weydiin maayo ilaahay hore u ogaa laakiin su-aasha la weydiinayaa waxa weeye su'aalu tawbiikh canaan su-aasheed iyadoo ilaahay hore u ogaa oo iyaga ogaal aanu uga baahnayn ayuu ku canaananayaa aayaadka qaarkood waxaa lagu tilmaamay in waxa weeyaan aanay cudurdaaranayn gaaladu oonay hadlay meelaha qaarkoodna iyagoo hadlayoo cudurdaaranayaa la xusay wahaadaa yowmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun haddana aayaddii kale alle wuxuu ku yidhi yowma laa yanfacu adaalimiina macdiratuhum walahum allacnatu walahum suu'u ddaar aayadda hore waxaa la yidhi kani waa maalinka aanay hadlayn oo aan loona oggolaanayn cudurdaar oo aanay cudurdaaranayn hadal iyo huguntoona male aayaddan kale suuratu kaafirna taasi waa suuratu lmursalaade waxaa la yidhi waxaad xustaa nebi allow maalinka aan kuwii daalimiintaha cudurdaarkoodu waxba aanu u tarayn lacnadina u sugnaatay iyo daarta dambe xumaanteediiyo cidhibxumadeedu waa naarta iyo cadaabkeeda marka tan khaafir waxaa lagu sugay inay hadlayaanoo cudurdaaranayaan laakiin cudurdaarku aanu waxba u tarayn tanna inaanay hadlayn oo aanay cudurdaaranaynba culimmadu waxay ku jamciyeen ka la anfinayo ee la leeyahay ma cudurdaaranayaan waa cudurdaar naaficoo wax u tara cudurdaaran maayaan kan la sugayaana waa cudurdaar aan waxba u tarayn marka athaabit waa macdirada aan waxba u tarayn ka manfigee la anfiyeyna waa mid naaficoo wax u tara ma helayaan dee cudurdaar naaficoo wax u tara ilan meelaha qaarkood waabay dafirayaan gaalnimadoodii waxay odhanayaan wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiin culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen alqiyaamatu mawaatin qiyaamadu waa meelo kala duduwan oo waa maalin aad u dheer sida allah inoo tilmaamay oo mawaaqifta iyo meelaha la joogsanayaana kala duduwan yihiin marka waxay yidhahdeen fii bacdi almawaatin waa loo idmayaa way hadlayaan way cudurdaaranayaan meelaha qaarkoodna juuq iyo jabaqtoona odhan maayaano hadli maayaan waayo mawaaqiftii qiyaamada iyo goobihii la marayay ayaa kala duduwan waxa alla uu tilmaamay markaa qaaruun inuu qoomkiisii maalin maalmaha ka mid a ku soo baxay isagoo xaraga iyo qurux iyo adduun wuxuu lahaa bannaanka ku soo bandhigay dadkii way qaybsameen qayb waxa weeyaan indha ku garaadla ah oo dheeftaa iyo dhalaalkaa adduunyo aragtidoodu aanay dhaafsanayn oo la dhacay oo aad iyo aad ula tacajabay bal tamaniyey waxaasoo kale inay helaan iyo qolo waxa weeyaan iyadu indheer garad ah oo aragti dheer oo aragtidoodu ay ka fog tahay waxa dadka u muuqdee adduunka yaalla meel ka fog eegayo aakhiro iyo ilaahay agtiisa waxa yaalla iyagu eegaya oo culimmadii ah markaa kuwii aragtida gaabnaa mar alla markii qaaruun oo xaragoonayo oo isqaadqaadayo oo xoolihiisii dhinac walba ay ka socdaan uu ku soo baxay way calaacaleen waxay yidhahdeen alla kanoo kale miyaannu helo yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim laakiin culimmadii waxay yidhaahdeen waa indheergaradkii ah ummadda indheergaradkeegu waa kuwa shareicada yaqaan waxaa laga yaabaa dadku bulshadu indheergarad waxay u taqaanaa qof yaroo maadiya bartayoo laga yaabo salaaddiisa iyo soomkiisa inaan waxba ka aqoon ka maadiga bartay maadi iyo adduunyo nin bartay indheergarad ma aha indheergarad waa qof aakhiradiisa gartay waa qof diintiisa gartay waa qof cilmiga shariicada yaqaana kaasaa qiimayn kara adduunyada waxa ka dambeeya sababtuna waxa ay tahay dee adduunyadani ma sugnaanayso way zuulaysaa waa daar lagu sii dhaxayo oo la dhaafayo markaa qofka cilmigiisuba adduunye aan u dhaafin halkee indheergaradnimo usoo maraysa laakiin qofka adduunyadan dhaafsan ee waxa ka dambeeya ka fakaraya fahmaya kaasaa indheergarad ah oo meel fog wax ka fahmaya markaa kuwii aragtida gaabnaa markay intii yarayda qaaruun la dhaceen ee ay la tacajubeen ee ay tamaniyeen ayaa raggii rag ahaayee indheergaradka ahaayee aakhire iyo ilaahay agtiisa waxa yaallo garanayey ayaa waxay ku yidhaahdeen kuwa weylakum hooggiinna eh alzamakum allahu weylakum hoog allaha idinku ride yacni waa ducaau calayh hawaabullaahi khayru liman aamana wa camila saalixan waxay yidhahdeen war dhegaysta ilaahay abaalmarintiisa jannada ah ee uu ku abaalmariyo cidda iimaan iyo camal saalixa kulmisa war taasaa ka khayr badan waxaa arkaysaan waxani wax lagu waarayo oo weyn ma aha markaasaa weliba waxay u raaciyeen walaa yulaqaaha ila saabiruun arrintaa lalama kulmiyo haada jalaaludiin almaxalli isagu wuxuu u celinayaa jalaalaynka aljannatu almushaaru biha wuxuu odhanayaa jannadaa lagu tilmaamaya thawaabka ilain thawaabullaahi abaalmarinta ilaahay waxaa la ishaarayaa waa jannada marka waxau idhi jannadaa lagu tilmaamaya thawaabkiiyo abaalmarinta ayaa damiirku u noqonayaa macnuhuna waxa weeye walaa yulaqaaha ila saabiruun jannadaa la tilmaamay lalama kulmiyo oo ma helaan kuwa sabre mooye cid kale culimmada qaarkoodna waxay u celiyeen maquulada waqaalada oo maquulada lafteedu waa thawaabullaahi khayru liman aamana wa camila saalixan oo mu'addaha iyo macnaha gebagabada ay ku dhammaanaysaa labada yacni marjicba waa un isla halkii oo haddii odhaahda loo celiyana odhaahdu waa maxay dee waa thawaabullaahi khayru liman aamana marka marna odhaahda yacni jannadan looga jeeduunbaa damiirku u noqonayaa marna jannada lafteeda thawaabka lagu tilmaamayo marka waxa waxay yidhaahdeen ma helayaan kuwa sabra mooyaane kuwa ku sabra cibaadada ka sabra dembiga ku sabra dhacdooyinka culculus ee adduunyada ku soo mara ilaa adduunyadu waa daartii rafaadka iyo tacabka cudur iyo caydhnimo iyo culays kaleba waa kula kulmaya sabir bay u baahan tahay qof janno raba dee wuu sabraya markaa kuwa dhibaatooyinka adduunye iyo masaa'ibka adduunye ku dhaca ku sabra daacaadka iyo diintu sabir bay u baahan tahe ku sabra dembiga iyo macsiyadu in laga sabray u baahan yihiina ka sabra kuwaasunbaa waxaa helaya ilaahay waxau yidhi markaa fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard ninkii isqaadqaadayey ee dadka xoolihiisa ugu faanayey ee innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii lahaa saw fircoon laguma halaagin biyuhuu ku dhaadanayuu ku faanayey laguma qarqin laftoodii kanna hantiduu ku faanayaa lagu halaagay oo fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda isaga iyo gurigiisi iyo hantidiisiiba dhulkaan ula jaray famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illaah wamaa kaana min almuntasiriin cid u soo gurmato oo u gargaartana ma helin isna yacnii isuma gargaarin oo naftiisa cadaabkii kama celin oo waxba isuma tarin isna wax isma tarin cid wax u tartana ma helin dadkii markay arkeen qaaruun wixii ku dhacay markaasay yaqiinsadeen adduunya waxay tahay iyo inaanay qiimo lahayn wa asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilams yaquuluuna wayka ana allaha yabsutu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa an mana allahu calayna lakhasafa bina wayka annahu laa yuflixu lkaafiruun kuwii shalay lahaa alla maanu wixiisa hello bil amsi waxaa looga jeedaa ay min qariib yacni wakhti dhow uun intii doonta ha ka soo wareegto markaa wakhti dhow oon dheerayn kuwii tamaniyayey makaankiisa iyo waxa la siiye iyo booskiisa ama derajadiisa inay gaadhaan ayaa markay arkeen wixii helay waxay yidhaahdeen alla waa yaabe ilaahay ilayn cidduu doono ayuu arsaaqadda u ballaadhiyaa cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa waxay aqoonsadeen arsaaq la ballaadhiyo inaanay tusinayn wanaag iyo toosnaan oo dee ina allaha yucti dunyaa man yuxib waman laa yuxib walaa yucti diina ilaa man yuxib ilaahay adduunyo ninuu jecelyayo ninaanu jeclaynba waa siiyaa gaalaaba u badsataa laakiin diinta iyo daacada qofkuu jecel yihunba alla ugu deeqaa hanti lagu faano oo lagu farxana diin baa ugu qiimo badan diin nin la siiyaa ilaahay wax ugu deeqay adduunyo wax lagu faano ma aha iyadaa kaa tegi ama adaa ka tegi jalaaludiin alqaasimi waxa uu maxaasinu ta'wiilka ku odhanayaa falaa dalaalata fi lbasti cala asacaadati walaa fi lqabdi cala ashaqaawa wuxuu yidhi bastigan loo ballaadhiye adduunyada cidda loo ballaadhiyana daliilu ma aha inuu qofkaasi yahay qof ilaahay uu jeceliyo oo guulaysanaya yacnii cidhiidhiga qof lagu cidhiidhiye adduunyaduna daliilu ma aha qofkaasi inuu guuldaraystu ilaahay necab yahay basdiga iyo qabdiga adduunyada midna calaamadu ma aha laa cala sacaadati walaa cala shaqaawa waxaa yacni sacaadada iyo shaqaawada daliilka iyo yacni astaanta u ihi waa daacada iyo diinta iyo qofku inuu wanaag sameeyo ee maaha adduunyo badan inuu helo waxay yidhaahdeen ilaahay haddaanu noo nicmayn lahayn annakaba sida qaaruun buu dhulka nala jeri lahaa way kaannahu laa yuflixu alkaafiruun walle waa yaabe ma guulaystaan gaaladu oo ma aflaxaan yacni way ku cibro qaateen oo waxbay ku qaateen ilaan marka horeba mu'miniin bay ahaayeen laakiin adduunyunbaa ka qaalib noqoto ay tamaniyeen ilan ruuxa muuminkii dee waxoogaa adduunya wuu ku dagmi karaa isagoo muslim ah oo hoggaansan dabeed alla wuxuu tilmaamay daarta aakhire cidhibteediiyo wanaaggeeda cidda helaysaa inay yihiin kuwaan dhulka ku kibrin fasaadna aan ku samayn ee ilaahay kaga baqa tilka addaaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin allah waxau idhi daartaa aakhiro iyo wanaaggeeda waxaan u yeelaynaa kuwaan dhulka kibir iyo qooq iyo xumaan midna aan la doonayn cidhibta dambana mutaqiintaa leh kuwaan arlada kibir la doonayn een isa sarraysiin iyo kibir iyo qooq midna aan dhulka la damcinayn la doonin fasaadna aan la doonaynee aan macaasiyo xumaan ku samaynayn waayo arlada waxaa fasahaadiyaa waa in lagu dembaabo oo ilaahay lagu caasiyo yacni arlada islaaxeedu waa tawxiidka iyo toosnaanta fasaadkeeda iyo xumaheeduna waa shirkiga iyo dembiga walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxihaa ilaahay baa yidhi arladu intay ku islaaxday rususha la soo diriyo kutubta la soo dejiye tawxiidka ha ku fasahaadinina idinku shirki iyo dembi iyo xumaan markaa kuwaas ayaa dhaxlaya cidhibta dambe ee aakhiro maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasimi zamakhshari waxa uu ka soo naqlinayaa kashaafkiisa inuu ku yidhi lam yucalliq ilmawcida bitarki alculuwi waalfasaad walaakin bitarki iraadatihimaa wa mayli alquluubi ilayhima wuxuu yidhi alle yabooh iyo ballanqaadka tilka daaru alaakhiratu cidhibta dambe kuwaas inay helayaan yaboohaas iyo ballantaa ilaahay kumuu xidhin ka tegidda laga tegayo kibirka iyo fasaadka oo muu odhan dee waxa weeyaan liladiina yatrukuuna walaakin wuxuu ku xidhay ba uu yidhi bitarki iraadatihimaa wa mayli alquluubi ilayhima ka tegista laga tegayo in la doonaba kibirka iyo fasaadka oo qalbigu u isho yacni way ka xeel dheertay inaan la dooninba iyo inaan la samayn marka iska dhaaf inay sameeyaane waa mubaalaqa iyo xeel dheeraansho iska dhaaf inay sameeyaanoy ficil ahaan ula mubaasharoodaanoy falaane kuwa aan doonayneen damcaynba ee niyadoodaba aan ku qabsan fasaad iyo kibir kuwa dhaxlayaa darajooyinka sare waa kuwaas ayaa uu zamakhshari ka soo naqliyey jamaaludiin alqaasimi man jaءa bاlxasanati falahu khayru minha wman jaءa bsayi'ati falaa yujzى aladiina camiluu sayi'aati ila ma kanuu yacmaluun allah waxa uu ku tilmaamay aayaddanna ruuxa wanaag sameeya inuu helayo wax ka wanaagsan oo ka fara badan oo wanaaggiisii oo loo libinlaabaya ah laakiin ninka xumaan sameeya loo libinlaabi maayo xumaantii uu sameeyey lafteedii unbaa lagu abaal marin iyadoon waxna lagu kordhinayn waxna aan laga dhimayn wanaaggase waa la libinlaabayaa oo aayaddii kale alla waxa uu ku yidhi man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaaa bisayi'ati falaa yujzaa ilaa mihlahaa wa hum laa yudlamuun ruuxa wanaaggii iyo xasanadii la yimaada tobanlaabkeed buu leeyahay ilaa ilaahay adcaaf iyo libinlaabyo kale uu libinlaabo cidda uu doono wallahu yudaacfu liman yashaa wallahu waasicun caliim yacnii intuu doonaa qofka uu doono ilaahay u libinlaabaya oo u sii farabadinaya waman jaaa bisayi'ah qofka si xumaan la yimaada falaa yujzaa ilaa mihlahaa iyadii mooye wax kale lagu abaal marin maayo loo libinlaabi maayo xumaantii uu sameeyey lafteedii unbaa lagu abaal marin iyadoon waxna lagu kordhinayn waxna aan laga dhimayn marka ilaahay fadligiis iyo deeqdiisa faraha badan bay ka mid tahay in wanaagga keliyana intaasoo jeer laynoo libinlaabo xumaantana aan laynoo libinlaabin markaa qof guuldaraystay uunbaa dee casharaadkiisu ay ka qaalib noqdaan aaxaadkiisa fa yaa weyla man halabat yacnii aaxaaduhu calaa casharaatih waxa dee hoogay oo halaagsamay qofka midhmidhkiisii ilan sayi-adu waa midhmidhe uu ka xoog roonaadee uu ka cuslaado aakhiro toban tobankii la libinlaabayey waayo dee qof guuldaraystay unba halkaa ku dhaca waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah oo nebi muxamed uu ugu ballan qaaday inuu u celinayo meel u mahadiyo allah waxau idhi ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad qul rabbii aclamu man ja'a bilhudaa waman huwa fii dalaalin mubiin waxaa la yidhi nebi maxamedow allaha qur'aanka kugu soo dejiyey waa mid kuu soo celinaya meel lagu noqdo ayuu kuu soo celinayaa meeshaa loo noqonayaa waa maxay jalaaludiin almaxalli isagu wuxuu odhanayaa waa maka oo liannahu qad ishtaaqahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo make ay tahay buqcadda uu arlada ilaahay ugu jacaylka badan yahay ayaa gaaladii quraysheed dee hadhcad ay ka saareen markaa wuu u xiisooday markaa waxaa loo ballan qaaday dib inuu ugu noqon doono isagoo mukaramo mucasasa dee waana kii dib ugu noqdee furtay taa waa lagu fasiray oo meel loo noqdaa laguu celin oo makadaad jeclayd ah ayaa dib ugu noqon waana lagu celiyey waxaa kaloo lagu fasiray ilaa macaadin meel loo noqdo oo aakhiro iyo jannadeeda iyo abaalkeeda wanaagsan ah waxaa kaloo lagu fasiray ilaa macaadin almaqaamu almaxmuud goobta ay kuwii hore iyo kuwii dambeba ku mahadinayaan oo shafaacada aakhiro marka qiyaamadu ay dhacdo ee bannaankii khalaa'iqda lagu soo wada tubee la ysugu soo ururiyo ee kurbada iyo dhibaatadu meel adag ay gaadho ee khalaa'iqdu ay yidhaahdaan ilaahay iyo aynoogu ergo taga hayna kala xukumo aynu meel aynu tagnaba janno iyo naar bacadkan iyo bannaankanun aynu ka dhaqaaqnee ee ambiyadii kolba rasuul ay u tagaan ee rasuul walba uu cabsadee uu yidhaahdo nafsii nafsii inna rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu midlah walan yaqdaba bacdahu midlah nebi kastaana uu yidhaahdo maanta anuu naftaydaan u baqayaa waayo rabbigay wuxuu cadhooday cadho aanu weligeedna tanoo kala cadhoon dibna aanu taasoo kale u cadhoon doonin ayaa ugu dambaynta nebi muxamed markay u yimaadaan ayaa nebigu ana lahaa odhanaya u sarakacaya tani waa taydii waatuu alla ii ballan qaaday wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda waa maqaamulmaxmuudkii lagu mahadinayey ee ilaahay hore ugu ballan qaaday inuu halkaa joojin doono tani waa taydiibuu odhanaya ugu sarakacaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaas ayaa ilaahay carshiga hoostiisa intuu sujuud ugu dhaco ayaa ilaahay u furayaa maxaamid u ku ammaano hore aan u aqoon baa loo furayaa markaasaa alla ku odhanaya yaa muxamed irfac ra'sak sal tucta washfac tushafac nebi muxamedow madaxaaga kor u qaad maantana weydiisa waxaa doonta waa lagu siinayaaye ciddaa doonta u ergee waa laguu ergeynayaaye markaasuu yaa rabbi ummatii uu odhanayaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala shafaacada ka aqbalaya marka ilaa macaadin maqaamka maxmuudka ee shafaacadana waa lagu fasiray ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay nebigu hore inaanu dee u ogeyn oo u rajaynayn in loo waxyoon doono laakiin raxmad ilaahay u naxariistay darteed loogu waxyoodoo nicmada nubuwada loogu galladaystay oo wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ilaa raxmatan min rabbika falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriin ilaahay baa nebinimada koogu nicmeeyey adoon hore usii ogeyn ee gaal ha ugu gargaarin oo garab ha ku siinin waxaa loo diiday inuu aayaadka alle ka jeedsado intii lagu soo dejiyey dabadeed waa tawjiihaad iyo talooyin ilaahay nebigiisa moxameda kula dardaarmayo wadcu ilaa rabbika walaa takuunanna min almushrikiin rabbigaa xaggiisa dadka ugu baaq baa la yidhi kuwa mushrikiinta ana ha ka mid noqonin waa la ogyahay nebi moxamed marna inaanu kuwa ka mid noqonayn laakiin cidda loo quusgoynayo ee hadalku u socdaa waa ummaddiisa iyo dadka inay kaga daydaan tawxiidka oo shirkiga ay iska ilaaliyaan walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhar laa ilaaha ilaa huu ilaahay cid kale ha la caabudin ee cibaadada u badhax tir mid xaq lagu caabudaa ma jira alla mooyaane cid kalew xaq lagu caabudaa oon rabbi ahayni ma jirto kullu shayin haalikun ilaa wajhah shay walba waa halaagsamayaa oo waa baaba'ayaa ilaahay wejigiisa mooye tabaaraka wa tacaala marka ilaahay tabaaraka wa tacaala mooyaane wax kaloo dhamme waa baaba'aya marka dee wajhahu haddii sideeda loo daayo waayo dee ahlu sunnaha caqiidadooda ay ka mid tahay wejigu sifa daati oo rabbi loo sugaya inay tahay waxaa loo jeedaa uun shay walba waa baaba'ayaa ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala culimmada qaarkoodna ilaa wajhahu waxay yidhaahdeen wejigan waxaa laga cabirayaa oo looga jeedaa daatadiisa iyagoon wejiga aanay diiday oo labada tafsiir ba ahlu sunnahu waa ku fasireen oo ta la diidaya waxa weeyaan dee in sifadii la inkiro la diido laakiin iyadoo sifadii wejiga la sugayo ayaa wejiga laga cabiri karaa daatada oo jamaaluddiin alqaasimi taa wuxuu ku tilmaamayaa tafsiirkiisa oo waxau odhanayaa ilaa wajhahu ay iyaahu shay walba waa baaba'ayaa ilaahay mooye tabaaraka wa tacaala marka wejigii ilaahay daatadiisa ayaa uu ku fasiray marka waxau yihi walwajhu yucabaru bihi can iddaati wejiga yacni waa laga cabiraa daatada iyadoo loo jeedo marka labaduba waa tafsiir un ka mid a tafaasiirta ahlu sunnaha inaad wejiga sidiisa u dayso ilaa wajhahu wejigiisa mooye allaahun baana hadhayaa looga jeedaa oo mu'addaha iyo macnuhu waa isku mid iyo inaad wejiga tidhaahdo waxaba laga cabiray can iddaat oo ilaa wajhahu ay ilaa iyaahu yacni wax walba waa baaba'ayaa ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala lahu alxukmu wa ilayhi turjacuun isagaana xukumka iska leh xaggiisana loo noqonayaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi inna qaaruuna qaaruun kaana waxa u ahuwa qaaruun min qowmi muusaa nebi muuse qoomkiisa ayaa uu ka mid ahaa fabaqaa dabeed waa ku qooqi calayhim korkooda wa aataynaahu waxaananu siinay qaaruun min alkunuusi xoolaha xaggooda waxaanu ka siinnay maa xoola ayaanu siinay xoolahaasoo ina mafaatixahu ay ina mafaatixa khasaa'inih xoolahaasi khasaa'intay ku jiraan mafaatiixda lagu furayaa latanuu'u ay cuslaanayso mafaatiixdaasi oo bilcusbati koox ay ku cuslaanayso rag ah kooxdaasoo ulilquwa weliba xoogu saaxiiba id wakhti ayaannu xoolahaa siinay qaala wuu yidhi lahu qaaruun ay ku yidhaahdeen qowmuhu qoomkiisii ay ku yidhaahdeen laa tafrax qaaruunow ha farax kibrin waayo ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farax kibra wabtagi doon fii maa aataaka allaah ilaahay wuxuu xoole ku siiyey ku doon oo ku dalab addaara alaakhira daarta dambe oo alla ku ateeco ha ku caasiin oo ilaahay diintiisa iyo khayrka u adeegso nicmada xoolehee rabbi kuu galladaystay oo ha ku gaaloobin walaa tansa hanay loobin nasiibaka qaybtaada min addunyaa adduunyada aad ku leedahayna ha iloobin oo dee baahidaada iyo xaajadaada adduunyada ka qaado wa axsin samafal oo wanaag samee kamaa axsana allaahu siduu ilaahay kuugu samafalay ilayka adiga siduu alla kuugu nicmeeyee kuu wanaajiyey adiguna wanaag samee walaa tabqi ha doonin alfasaada xumaan fil ardi arlada dhexdeeda xumaan ha la doonin waayo ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasaadiya qaala waxau idhi qaaruun innamaa uutiituhu xoolahan waxa laygu siiyey uun calaa cilmin cilmi cilmigaasoo cindii agtayda ahaadae awalam yaclam alla waxau idhi awalam yaclam qaaruun miyaanu ogayn anna allaha in alleh qad ahlaka uu halaagay min qablihi isaga hortii min alquruuni ummadaha xaggooda inuu ka halaagay man cid ciddaasoo huwa isagu ashaddu ka daran minhu qaaruun quwatan xagga xoog iyo awoodda oo wa agharu ka badan jamcan xagga ururinta xoolaha iyo maalka walaa yus'alu la weydiin maayo can dunuubihim dembiyadooda almujrimuuna kuwa dembiilayaasha xumafalayaasha ah yacni su'aalu isticlaam su'aal iyaga ogaal laga doonayo la weydiin maayo laakiin haddii la weydiiyo waxa la weydiin su'aalu tawbiikhin wa tahdiid su'aal canaan iyo hadidaad ah alla waxau idhi fakharaja waa soo baxay qaaruun calaa qowmih qoomkiisa korkoodii buu ku soo baxay fii ziinatih xaal uu ku sugan yahay quruxdiisii qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii yuriiduuna doonaya alxayaata nolosha addunyaa ee liidataa yaa layta lanaa alla miyay noo sugnaato mithla maa shay mid la mid ah kaasoo uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey waayo innahu qaaruun laduu xadin dheef mid u saaxiiba weeyi dheeftaasoo cadiimin weyn wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waylakum war hooggiinna eh hoog idinku dhacaye hawaabullaah ilaahay abaalmarintiisa jannada ayaa khayrun ka khayr badan waxaanaad arkaysaan liman cid baanay u khayr badan tahay aamana rumeeyey oo camila sameeye saalixan camal wanaagsan walaa yulaqaahaa lalama kulmiyo abaalmarintaa jannada ama odhaahdaa wanaagsan ila saabiruuna kuwa sabr mooye cid kale fakhasafnaa dabeed waxaanu la jarray bihi qaaruun iyo wa bidaarihi gurigiisiiba alarda dhulka famaa kaana dabeed umay ahaanin lahu qaaruun min fi'atin koox kooxdaasoo yansuruunahu u hiiliyo u gargaara min duuni illaahi alla sokadii wamaa kaana isaguna kamuu mid ahaanin min almuntasiriina kuwa hiishada ee wax taransada ama naftiisa difaacee cadaabka ka celiya ee guulaysta kama mid noqon wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamannow tamaniyee jeclaaday makaanahu maqaamkiisa iyo derajadiisa makaanka yacnii derajada u gaadhae xoolaha ayaa loo jeedaa wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamannow tamaniyee jeclaystay makaanahu qaaruun derajaduu gaadhay iyo makaankiisa kuwii doonay bilamsi shalay kuwaasi waxay noqdeen yaquuluuna kuwa yidhaahda waykaanna allaah wey waa yaabe ay natacajab waannu la yaabaynaa eh kaanna allaaha kaaftuna waa bimacna allaam eh lianna allaaha waaye alleh yabsudu uu fidiyaa arrisqa arsaaqadda liman yashaau cidda uu doono ayuu u fidiyaa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a wayaqdiru cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa lowlaa ammanna allaahu haddaan ilaahay noo nicmayn calaynaa korkayaga rabbi haddaanu noo nicmayn wuu noo nicmeeyeye la khasafa binaa annakana dhulkuu nala jari lahaa sida qaaruun way kaannahu wey waa yaabe ay natacajab waannu la yaabaynaaye kaannahu ay liannahu waayo sha'nigiiyo arrinkuba wuxuu yahay laa yuflixu alkaafiruuna gaaladu inaanay guulaysanayn alla waxau idhi tilka taasi addaaru ay daartaa alaakhiratu ee u dambaysa daartaa dambee aakhiro najcaluhaa waxaanu u yeelanaa cidhibteeda wanaagsan liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwaa marka aan kibrayn waxa ka xeel dheer aan doonaynba iska dhaafinay kibraan iska dhaaf inay fasaad falaan maba damcaan oo ma doonaan waa derajo sare liladiina kuwii ayaanu u yeelaynaa laa yuriiduuna aan doonaynba culuwan sarrayn iyo kibir fil ardi arlada dhexdeeda aan la doonayn iyo walaa fasaadan xumaantoona arlada ay xumeeyaan labada midna aan la doonayn haddaanay doonin inay sameeyaanna hadalkeeda baddaa waayo ficilka doonis baa ka horraysa waalcaaqibatu cidhiibta dambana lilmuttaqiina kuwa rabbi ka baqa ayay u sugnaatay man axadka jaa'a la yimaada bilxasanati wanaaggii falahu waxa uu leeyahay khayrun wanaag minhaa bisababihaa waa markaan afcalu tafdiil laga dhigi xasanada sababteedu wanaag ku helayaa oo janno ah marka afcalu tafdiil laga macneeyo khayriyadana man jaa'a axadka la yimaada bilxasana yacnii wanaaggaa qofka la yimaadee wanaag sameeya falahu waxa uu leeyahay khayrun mid ka khayr badan ama wax ka khayr badan minhaa xasanadii oo in loo libinlaabo ilaa adcaafin kasiira ah waman axadka jaa'a la yimaada bisayi'a xumaantii qofka la yimaadana falaa yujsaa lagu abaalmarin maayo aladiina kuwa camiluu sayi'aati xumaanaha sameeyey ilaa maa kii mooyaane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya sayi'adii unbaa lagu abaalmarin oon loo libinlaabayn alla waxau idhi ina aladii allaha farada ku soo dejiye calayka korkaaga nebi moxamedow alqur'aana qur'aanka ku soo dejiyey laraadduka waxa uu kuu celin doonaa ilaa macaadin meel loo noqdo oo hadday adduunyada tahayna makadii uu u xiisooday ah hadday aakhiro tahayna abaalmarinta jannada iyo maqaamulmaxmuudka qul waxaa tidhaha nebi allow rabbii rabbigay aclamu isagaa og man axadka jaa'a la yimid bilhudaa hanuunka iyo waman axadka huwa isagu fii dalaalin baadi ku dhex sugan baadidaasoo mubiinin cad wamaa kunta maad ahay nebi muxamedow tarjuu mid rajaynayo og an yulqaa in lagugu soo dejiyo ilayka adiga xaggaaga alkitaabu kitaabka taa mid rajaynaya maad ahayn ilaa raxmatan laakiin alqaa ilayka ha yeeshee ilaahay kitaabka wuxuu kuugu soo dejiyey raxmatan liajli raxma naxariis uu kuu naxariisanaya adig iyo ummaddaba darteed raxmaddaasoo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay ee falaa takuunanna ha ahaanin nebi moxamedow dahiiran mid ugu kaalmeeya nicmada lilkaafiriina kuwa gaalada ah walaa yasudunnaka yaanay kaa hor joogsan gaaladu nebi moxamedow oonay kaa jeedinin can aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa bacda id unsilat inta laguu soo dejiyey dabadeed ilayka adiga xaggaaga aayaadka lagu soo dejiyey kadib yaanay aayaadkiiyo diinta kaa duwin wadcuu waxaad dadka ugu baaqdaa ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa ummadda ugu baaq oo walaa takuunanna ha ka mid ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kuwa ha ka mid noqonin oo walaa tadcuu ha caabudin maca allaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuud macbuudkaasoo aakhare kale laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye kullu shayin shay walba haalikun waa mid baaba'ayoo dhammaanaya oo dhimanaya ilaa wajhah ilaahay wejigiisa mooyaane ama ilaa iyaah isaga mooye axad kale ma baaqi noqonayo waa baaba'aya kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam lahu ay lilaah alla ayuunbuu u sugnaaday alxukmu xukumka iyo kala saaridda dadka allah iskaloo garsoora u ah oo kala xukumaya oo cadaalad ku kala xukumaya wa ilayhi ay ilallaah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydin celinayaa
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين